hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodmo ayaa degmada cadale iyo deegaanada hoos yimaada waxa ay u dirtay toban gaari oo ah oo sida shaxmad gargaar macaawino ah oo loogu talagalay dadka shacabka ah ee danyarta ah ee kasoo barakacay abaaraha waxaa goobjoog ahaa munaasabada lagu wareejinayay gargaarkan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo xubno ka socday hay-adda sudma agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sudma saare cali yuusuf ayaa ugu horeyn ka warbixisay gargaarkan iyo dadka loogu talagalay waxaan joognaa baqaarka kaydka guud ee hay-adda maareynta musiibooyinka ee sudma waxaan galabta halkan ka ambabixinaynaa toban baabuur oo sida raashinna kala duwan noocyadiisa kala duwan oo kusii jeeda degmada cadale gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada oo ay aad iyo aad halkaas ugu soo qaxeen dadka deganaa tuulooyinkaas oo ka soo qaxay dagaalada socda iyo abaaraha ayaa waxa ay hay-adda maarinta musiibooyinka ugu tala gashay inay maanta deeqdan gargaarka ah ay gaarsiiso waxaa hareerahayga jooga doomiyaa xildhibaan hirshabeelle iyo agaasimayaal intaba kasoo wada jeeda deegaankaas waxaan halkan ugu talagalnay in aan tobanka baabuur aad naga guddoontid nabadoone adiga oo ku hadlaya afka dadka deegaanka ku dhaqan cadale iyo aageeda ayaa waxaan rabnaa inaad naga guddoontid dhanka kale qaar ka mid a xubnihii goobjooga ahaa ee la wareegay gargaarkan ayaa ka mahad celiyey deeqda gargaarka ee loogu talagalay shacabka ku nool degmada cadale iyo deegaanada hoos yimaada waxaan maanta joognaa baqaarka hay-adda sodma gabadheyna walaashayn waxay nagu wareejisay toban gaari oo deeq raashin ah oo loogu talagalay dadka abaaraysan oo deegaanka degmada cadale tuulooyinka hoostaga waana ka guddoonnay walaashayn agaasimada waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dowladaha tan federaalka iyo tan midda steedka oo ugu tala gashay dadkeeda inay ku garab istaagto dhibaataysan oo abaartan ay hayso iyo colaaduhu guddoomiyahana waa ka guddoonnay gabadhan walaashayn deeqdaas tobanka gaariya iyagoo ila jiraan xildhibaankii iyo guddoomiyihii degmada iyo agaasimayaal guddi loo soo xil saaray deeqdan inay gaarsiiyaan dadka waxaana u mahad celinaynaa inta ka qayb qaadatay oo amba maamulka hirshabeella amba dowladda federaalka amba hay-adda sodmo oo baahida dadkeeda ka jawaabaysa waa ka guddoonnay anakana waxaa ballama inaan gaarsiino dadkii loogu talagalay oo loo dhiibay haddii ilaaha yidhaah waxaan joognaa baqaarka hay-adda sodma oo maanta nagu wareejinaysa deeq raashiin ah oo isugu jirta raashiinka qaybihiisa kala duwan kaas oo loogu talagalay dadka ku nool degmada cadale xaqiiqatan wakhti loo baahnay ayay ku soo aaday oo dadku colaadna ay ku kaban tahay oo colaadu ay ka jiraan sidoo kalena jiilaal oo ka jiro wayna ka mahad celina doonaan annaguna waa ka mahad celinaynaa si hordhac ahaan uga mahad celinaynaa dadkuna waa ka mahad celi doonaan gargaarkan ayaa qayb ka ah deeqa hay-adda sudmo ay ugu tala gashay dadka shacabka ah ee dhibaataysan intii lagu guda jiro bisha barakaysan ee rabadaan